S T R O N G, and this is VOA One, the hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbaco ah bisha juunna waa laba sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacadda waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro baratay duruusta cilmiga shareecada islaamka oo waxyaabihii ay barteen dib ugula laabtay tuulooyinkii iyo deegaanadii ay ka soo jeedeen si ay dadka u baraan shareecada islaamka haah markay ama jaamacadaha kasoo baxaan macaahidda waxay yimaadaan tuulooyinka si ay wixii ilaahay baray dadka u gaarsiiyaan cilmigana sekada uga bixiyaan waxaa jira rag tobannaan sano tuulooyinka dega oo ku reeraysta oo aan meel kale aadin ayagoo markaas diintii wixii lahay baray faafinaya khayra ka siiyo sheekh cabdinaasir xaaji axmed iyo weliba culimmada ka hoosaysa ee gobolka sool ayaa aada ugu dhiirigeliyay kaalin muhiimana ka qaatay inay dhallinyaradu dalkooda ku faafaan markay diinta bartaan dadkiina dacwada gaarsiiyaan waxaa kaloo aad maqli doontaan doorka dhallinyarada ee ka qaybgalka doorashooyinka soo socda ee soomaaliya kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida jo biden ayaa talaadadii noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanaha ay ka qaybgala xuska sanad guurada falkii dadka caddaanka ah ay ku burburiyeen xaafadda barwaaqo ee bulshada madow oo ku taalla magaalada tulsa kaasoo lagu xasuuqay in ka badan saddex boqol oo ruux islamarkaana ay ku guryo beeleen toban kun oo ruux isagoo xarunta dhaqanka ee greenwood hadal uga jeediyey dadkii ka badbaaday xasuuqa iyo qoysaskooda ayuu biden sheegay in taariikhdu ay aamusan tahay laakiin taas macnaheedu aysan ahayn inaysan dhicin wuxuuna yidhi cadaaladdarrada qaar waa wax aad u xun oo laga naxo islamarkaana xanuun badan laakiin marna ma qarin karaan wax walbaoo dhaca iyo si kastoo adag oo dadka ay isugu dayaan boqol sano ka hor kow iyo soddonkii mey iyo kowdii juun ayaa deegaanka greenwood oo ay ku jirto xaafadda wall street loo yaqaano ayaa waxaa bililqaystay oo gubay dadka caddaanka ah oo ku nool magaalada tulsa oo ay taageerayaan dhammaan caddaankii ka tirsanaa waaxda booliska ee tulsa xasuuqa ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii nin madow oo sagaaliyo toban jir ah lagu eedeeyey inuu wiishashka lagu fuulo dabaqyada ku dhex weeraray gabar caddaan ah oo toddobiyo toban jir ahayd wadamada gariega jarmalka iyo shan dal oo kale oo midooda yuruba ayaa soo bandhigay nidaam shahaado tallaal oo la siinayo dadka u socdaalaya qaaradda talaadada maanta ah toddobaadyo ka hor kowda bisha juulaay oo guud ahaan qorshahan laga hirgelinayo wadamada toddobiiy labaatanka ah ee midooda yurubku bahoobay wadamada kale ee qorshahan horeba usii hirgelinaya waxaa kamida dalka bulgaria jek republic denmark croatia iyo poland sida laga soo xigtay midooda yurub griega oo si weyn ugu tiirsan dalxiiska ayaa aada usoo dhoweeyay adeegsiga nidaamkan shahaadiga ee qofka lagu siinayo calaamad la akhrin karo oo caddaynaysa inuu tallaalan yahay nidaamkan oo leh mid amni oo aanan la been abuuri karin shahaadadan ayaa waxaa la siinayaa dadka sida buuxda u tallaalan iyo kuwa hore uu ugu dhacay xanuunka covid sagaal iyo toban ee difaaca jirkooda uu sarreeyay iyo dadka laga baaray xanuunka ugu yaraan toddobaatan iyo laba saac ka hor dokumentigan ayaa noqonaya mid electronic iyo warqadba ah waxaana uu qofku ku helayaa lacag la-aan waxaana lagu qorayaa luuqadda wadamada gaarka u ah iyo luuqadda ingiriiska si wadamada yurub oo dhan looga aqoonsado
hor wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna gobolka sool deegaano ka tirsan gobolka sool ayaa waxaa waayadan ku laabanayay dhalinyaro ka soo baxay macaahido iyo jaamacado iyagoo soo bartay cilmiga shareecada islaamka ujeedkooduna waxa uu yahay inay dadka gaarsiiyaan oo ay baraan fahanka shareecada warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e-da ee magaalada laascaanood cabdikariin cabdulaahi olol guud ahaan deegaanada gobolka sool dhallinyarada baratay shareecada diinta islaamka ayaa ka fidiya sida ay dadka diinta u bari lahaayeen magaalada laascaanood ay qaarkooda ku dhameeyeen macaahidda ku yaala iyo jaamacadaha tuulooyinka ay tagaan ayay dadka uga bilaabaan duruus ay ka mid yihiin barashada diinta islaamka iyo inay dadka faahsiiyaan qiimaha shareecada islaamku ay iska leedahay cabdisalaan maxamed goox waxa uu ka mid yahay dhallinyarada tuulooyinka gobolka sool iyo deegaanada ku yaala kasoo shaqeeyey barashada diinta islaamka dadka kasoo baray barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a oo aan kaga hadlayno sida dhallinyaradaasi kaalin fiican ay uga qaateen barashada diinta islaamka ay dadkan u gaarsiiyeen ayay ka hadleen idinka mahadnaqanayaa kooxda v o a marka ay macaahidda iyo jaamacadaha ka baxaan wixii aan dibad aadin waxay ku kala fidaan daafaha dalka gudihiisa tuulooyinka gobolada dhammaan marka waxaa la sameeyaa macaahid ayaa ka furan meelaha tuulooyinka malcaamadihii baa la wadaa dacwadii baa la wadaa khudbadihii jimcihii dumarkii caruurta waxbaristoodii maxaadirooyinkii suuqa iyo kuwii masaajida dhammaan waa la socdaa waa la wadaa intii anigu labada kun iyo lix iyo tobankii labada kun iyo afar tobankii baa maxadka furqaan ka baxay laba sano waxaan tuulo ugu maqnaa meesha layahay tuulo samakaab oo iyada laba sano kusoo shaqaynayey hadda macaahid baa ka furan malcaamadaa ka furan sidoo kale waxaan iyadana usii gudbay labadii sano ku xigay meesha lehda carooli labadii sano ku xigay waxaan kusugday meesha lehda yogoori lix sano ayaan tuulooyinka ka shaqaynayay ugu dambeyn hadda meesha lehda yogoori oo aan maanta joogno waxaa ka shaqeeya macalimiin aad fara badan markay ugu badnaayeen siddeed macalin bay ahaayeen iyadoon degmadu aad weyneyn macalimiinta qur-aanka iyo macaadida qorya dhigaa guud ahaan dhallinyaradaasi markay soo dhammeeyaan jaamacadaha iyo macaahidda ku yaalla ayay yimaadaan tuulooyinka ha markay ama jaamacadaha kasoo baxaan ama macaahidda waxay yimaadaan tuulooyinka si ay wixii ilaahay baray dadka u gaarsiiyaan cilmigana sekada uga bixiyaan waxaa jira rag tobannaan sano tuulooyinka dega oo ku reeraysta oo aan meel kala aadin ayagoo markaasi diintii wix ilaahay baray faafinaya khayra ka siiyo sheekh cabdinaasir xaaji axmed iyo weliba culimmada ka hooseysa ee gobolka sool ayaa aad ugu dhiirigeliyay kaalin muhiimana ka qaatay inay dhallinyaradu dalkooda ku faafaan markay diinta bartaan dadkiina dacwada gaarsiiyaan dhallinyaradaasi aqoonta u keenaya dadkaasi baahida u qabo maxaa ka mid a waxyaabaha la baro wallaahi dadka waxaa ka mid a kow horta waxaa la baraa qur-aanka kariimkaah alla subxaana watacaala qur-aankiisa la baraa axaadiistii nebiga la baraa waxaa la baraa siiradii nebiga iyo taariikhda nebiga caleyh isalaatu wasalaam fiqiga iyo culumtii cibaadada iyo siday ilaahay u caabudi lahayeen fiqigii baa la baraa usuuludiinkii iyo waxaa la baraa caqiidadii iyo si ay caqiido saxa ilaahay subxaana watacaala ay ugu caabudi jireen waxaa u dheer culumta carabiga iyo waxyaalo kaleo iyaguna fara badan marka aad bay u fara badantah culumta la baraa sidoo kale dadweynaha ayaa si weyn u soo dhoweeyay dhallinyarada shareecada islaamka deegaanada kala duwan ee gobolka sool ka bara maxamed xuseen mataan waxa uu ka mid yahay waalidiinta iyo aqoon-yahanada deegaanka yagoor ee gobolka sool waxa uu v o a u sheegay in kaalin fiican ay ka qaateen siday ardayda wax ugu baraan ilaah baa mahad iska leh sidoo kale waxaan mahad gaara u celinaynaa v o a oo inta badan arrimaha bulshada si aada uga shaqaysa dhiirigelisa waxbarashada iyo waxyaalaha horumarka ah aad baan ugu mahad celinaynaa haddaan unahay waxgaradka iyo waalidiinta reer iyo wari khaasatan haddaan dib ugu noqdo xagga tacliinta iyo weliba khaasatan diinta heerarkii ay soo martay degmada yagoori iyo agaarkeeda beriga hore qaab waxaa shareecada lagu baran jiray looxjiidah oo dugsiyadii qur-aanka oo ad taqaaneen alxamdulilah hadda aqoonta way korodhay barnaamijkii hadda maxado system leh oo manhaj waxbarasho leh ayaa loo bedelay maxado fara badan iyo oo rag tacliin leh oo maxado diinta heer fiican ka gaadhay ay dhigaan ayaa hadda jira alxamdulilah waxaa ka qalin jabisay arday fara badan ardaydaasi waxay usii gudbaan waxbarashooyin kaloo sarsare ayay usii gudbaan marka wax ilaahay lagu mahadiyo weeye anigu hadda waxaan ka mid ahay hadda dee odayaasha iyo maaragtay dadka waxgaradkee goboldegmada sagaashan iyo lixdii baan ka bilaabay igoori waxbarashada waxaa ii bilaabay macalinka maxaad jamaca bakor waa ii bilaabay anoo markaa inan yara intii ka dambeysayna uu dadka tacliinta kasii faa'idaystay ee meelaha kale markii dambena wax kusoo bartay baan ka mid ahay alxamdulilah markaa wax ilaahay lagu mahadiyo waxay keliya u baahan tahay in la dhiirogeliyo oo aan kula talinayaa dadka waalidiinta aqoon-yahanka iyo dhammaan dadka degmooyinka u dhashay khaasatan in waxbarashada la dhiiri markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan dhinacii heesaha
nagala socotaana waa v o a washington iyadoo dhowaan la filayo in soomaaliya ay aado doorasho madaxtinimo iyo mid baarlamaan ayaa waxaa jira in dhallinyaro badani ay sanadkan dadaal ugu jiraan ka mid noqoshada golayaasha kala duwan ee soomaaliya siyaad tawane aadan waa nin dhallinyaraha oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo uu tegay sanadkii kii waxaa wariyaha v o eda ee dhadhaab axmed nuur maxamed yogol u sheegay inuu doonayo inuu noqdo wakiil isku xira qaxootiga soomaaliyeed ee dhadhaab iyo dowladda soo socota islamarkaana uu ka mid noqdo mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray xarooyinka qaxootiga dhadhaab ku qaatay soddonkii sane ee u dambeeyey maantana damac ugu jiro inuu usi sharaxo mase maclaha u tartamo kursiga golaha shacabka ee dowladda federaalk soomaaliya doorashadan foodan nagu soo haysa insha allah marka maxay tahay waxaa kugu dhaliyey maadaama aad soddon sano xero qaxootiya aad joogtay wax ku baratay ku barbaartay maxay tahay waxa kugu dhaliyey inaad u tartanto doorashada soomaaliya gaar ahaan xildhibaan waa mahadsan tahay waxaa igu dhaliyey marka koowaad waa mahadsan tahay su-aal qiimo badan waaye mudan in la isweydiiyo waxaa igu dhaliyey inaan u tartamo kursigan dowladda federaalka golaha shacabka markaan arkay dhalinyar badan oo soomaaliya wakhti badan ku qaatay xarooyinka qaxootiga dhadhaab laga soo bilaabo ilaa iyo hadda dhex joogo aad moodid mustaqbalkooda inuu maaragtay maaragtay gabaabs isaga jiro ayagana aysan garanaynin meel ay ku wajahaan midda kale waxaan jeclaystay inaan dowladda ku maalo oo aan noqdo agent ka soo jeeda xarooyinka dhadhaab codka dhallinyarada xarooyinka qaxootigana meeshaas inaan ka muujiyo advocant fiican aan u noqdo beesha caalamka iyo dowladda naftarkeed aan kusoo jeediyey in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay halkaas ku jiraan kuna tawaaleysan yihiin mustaqbalkoodana maaratay aysan saadaalini karin marka waxaan maaratay niyada aan gashtay mise aan jeclaystay inaan noqdo qof kusoo barbaaray xarooyinka dhadhaab haddana noqoni kara maaratay an advocat dhallinyarada xarooyinka ku jirto codkooda ku hadli kara anigoo danta beesha qabiilka maarata qabiilka isoo xushay iyo tan guud ba ilaalinaayo dastuurka wadankana aan ilaalinaayo waxaan welita maaragtay niyada iiga jirtaa in aan dhallinyarada xarooyinka dhadhaab ku jiro soddonkii sano ee lasoo dhaafay ee aan garani karin meesha mustaqbalkooda ugu dambayni doono inaan bal noqto qof maaragtay iftiimiya in dhallinyaro badanoo maaragtay wadankoodina in badan ka maqnaa inay jiraan inaan maarata adduunka aan kusoo jeediyo una hadlo codkoodana aan bannaanka keeno marka dhallinyarada ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab sidaad ka dhawaajisay muddo soddon sano ay qaarkood joogaan sida adigaba adoo yar baad timid waxbaad ku baratay marka arrintan iyo hamigan aad qaadatay ah inaad u tartanto golaha xildhibaanada ee soomaaliya maxay ka bedeli kartaa dhallinyarada kale ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan isleeyahay mar haddii ay arkaan wiil ayaga ka mid ah qof ayaga ka mid ah oo wakhti dheer la soo qaatay kuna soo qaatay xerooyinka dhadhaab in uu maaragtay fursad caynkaas heli kara oo dowladdii xibin ka mid ah uu noqoni kara waxaan is leeyahay in badanoo maaragtay xerooyinka dhadhaab ku jirto ama hami noocaas oo kale yeeshtaan oo hadhowdii tartanka tartankan xiga ay ayagana maarata saasoo kale uga qayb qaataan oo ay hamigooda wax ka bedelaan oo ay wadankii ay jeclaadaan oo wadaniyad ay ku beerantaa waxyaaba noocaasa maaragtay maskaxdayda kaguuxaya marka maxaad kaga duwantahay inta badan waxaan ognahay dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hamigooda koobaad waxaa weeye inay wadamo saddexaad ay dibadejin ka helaan si markaasi markay halkaasi tagaan oo noloshooda wax badan iska badasho wax bartaan kadib in ay soomaaliya rajo dhanka ay ka qabaan balse adigu si toosa adoo jooga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaad marka markaasi bilowday inaad kulamo la qaata dhallinyarada wax ku baratay xeryaha adigoo markaasi ka dhaadhacsiinaya in laga muuqdo siyaasadda soomaaliya wallaahi horta aad mahadsan tahay su-aashaas aad i weydiisay aniga horta saad og tahayba waxaan ahay hogaan hogaamada u sare dhallinyarada xarooyinka qaxootiga in badan soo ahaa nin haddana maarata qubraan ahaayo hay-ado kala duwan u shaqeeyey ogna waxaa ka jiro xarooyinka qaxootiga iyo dhallinyaradii xarooyinka qaxootiga ku barbaaray ee dibadejin mase fursad ka helay wadamada saddexaad sida america canada iyo u k oo kale walaahi hadda aniga dhallinyarada ku barbaartay xarooyinka qaxootiga kuma qalqaaliyeen inay aadaan wadan shisheeye ee kale inay wadankooda dib ugu laabtaan oo aqoontii iyo xirfadii ay ka korsadeen sababta dhallinyarada ku nool xarooyinka qaxootiga dhadhaab waxaan ogahay inta badan inay yihiin mutacalimiin digrii kan u hoose uu yahay foomfo marka dhallinyaro wax barata waaye waxaan is leeyahay haddii intoodaas ay dib ugu laamaan wadankii in ay wax badan kusoo kordhin karaan wadankii wax badanna ka bedeli karaan marka dibudiska wadankana ay qayb ka noqon karaan marka in badan oo hadda aan la sheekaysta dhallinyaradii saxaabadeen ahaa oo halkaana iskuullada iskula dhameynay jaamacadaha iskula dhameynay oo halkaas fursad u helay inay maartay wadamada shisheeye sida america iyo u k iyo canada dibudejin ka helay inta badan waxaa noo sheegaan inay qabtaan maartay shaqooyin manual ah oo aan skilled ahayn laakiin qofka aqoonta leh hadduu wadankiisa hooyo dib ugu laamo waxaan aaminsanahay inuu heli karo shaqa skilled ah white collar skill macnaha job inuu heli karo oo halkaas maarata bulshadiisana anfacayo naftiisana uu anfacayo nin muuqdana uu noqoni karo marka waxaan in badan dhallinyarada xarooyinka ku barbaartay kula talinaya in ay wadankooda inuusan wax u dhaamoosan jirin rajadana halkaas inay maarata ay jirtaan aad u aaminsanahay maalmihii waacnaayana waa ay soo socdaan waxaan leeyahay dhallinyarada xarooyinka ku barbaaray ku waxbartay ka shaqaystay wadankiina waa uu idin baahan yahan leeyahay saasaa marka aniga aniga naftigay aan xamigaas aniga naftigay dadka waxaan ka mid ahaa buufiska maray oo america inuu aado niyada ugu jirto laakiin ma arko maadaama dhallinyaradii meesha jirtay dhammaan ay iga dayrinayaan oo inta badan kuwii hay-adaha shaqada meelaha sare- shaqooyinka sarsareha ayaa dhan ay maanta yihiin dad manual ah gacanta ku shaqaysto ku maarata xoolo qalo iyo ku maarata maarata waxyaabo noocaas ku jiraan ma jeclaysanin marka shaqooyinka noocaas oo kale ah marka waxaan marka ugu dambayntii maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab walaal horta dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan qaas ahaan kuwa dhal- xarooyinka dhaab ku jiraan waxaana uu baaqayaa marka koowaad iyo marka saddexaadba marka labaad iyo marka saddexaadba inay midnimada soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan ay u istaagaan waxaan ognahay wiigan aan ku jirno inaan maanta la xusaayo een, wakhtigii halgamayaashii saddex iyo tobankii dhallinyaro ee s o l la magac baxay Een, waxay ahayd rag mu- mudan in lagu daydo saddex iyo toban nin ay ahaayeen si warka aan ku helnay oo taariikhta aan ay xusayso aan aqoon aqoonta hadda maanta dhallinyarada ay leeyihiin ma lahayn balse dad muuqdo oo wadankooda inay xoreystaan soomaali inay wadan een, wadamada caalamka ka mid ah ay ka dhigaan een, wadan la jaanqaadi karo bul- maxaa la dhahay adduunka ka dhigaan wadan dowladda ay ka jirto ka dhigaan shantii sh- maxaa la dhahay shanta gobol ee soomaali ay ka jirtana mideeyaan dad ku fikira ay ahaayeen marka waxaan leeyahay soomaali dhallinyaro soomaaliyeed dhammaanteeda inay u istaagaan ka shaqaynta midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed dhammaan dhegaystayaal markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug
aan ku bilaabay tababarihii kooxda everton carlo ancelotti ayaa talaadadii si lama filaana ugu laabtay kooxda real madrid ee waddanka spain kadib markii toddobaadkii hore uu iska carsilay tababare sanadiin zidaan tababare ancelotti ayaa qalinka ku duugay heshiis saddex sannadooda uu kula joogi doono kooxda real madrid waxaan u mahad celinayaa dhammaan maamulka ciyaartooyda taageerayaasha kooxda everton kuwaas oo taageero weyn ii muujiyey intii aan la joogay kooxda xushmad weyn ayaan u hayaa qof kasta oo ka mid a bahda everton waxaana u rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan fursadaha horyaalla ayuu ku yidhi qoraal ka soo baxay angelotti kadib markii uu go'aansaday inuu ku biiro real madrid waa markii labaad ee uu noqdo tababaraha real madrid wuxuuna kula guulaystay koobka horyaalada yurub ee uefa champions league iyo koobka delrey labadii sane ee uu joogay sandiyago barnabo ancelotti waa tababaraha keliya ee madrid ee boqolkii ciyaarood ee ugu horreeyay badiyay toddobaatan iyo sideed ka mid ah ancelotti wuxuu sidoo kale tababaro usoo noqday kooxaha rajayna barma yuventus milan chelsea b s g real madrid bayer munich napoli iyo everton wuxuuna kula guulaystay horyaalada maxalliga ah ee talyaaniga ingiriiska faransiiska sbain iyo germany tababarihii hore ee real madrid sanadiin sidani ayaa madrid u horseeday inay ku soo baxdo kaalinta labaad ee la liiga iyo semifinalka koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league xilli ciyaareedkii hore ka hor intuusan ka tegin isagoo ku eedeeyay taageero la-aan gudoomiyaha kooxda real madrid florentina beres dhinaca kalena kooxda everton ayaa markiiba bilowday baadigoobka tababarihii bedeli lahaa ancelotti waxaana wararka soo baxaya ay sheegayeen inay xiriir la samaysay tababaraha kooxda rangers stephen gerard iyo weliba tababarihii hore kooxda liverpool rafa benetes gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee wadanka spain ee la liiga ahna xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee uefa khafyer tebsa ayaa talaadadii sheegay in kooxaha real madrid barcelona iyo yuventus oo ah saddexda naadi oo aan weli si rasmiya uga tanaasulin horyaalkii fashilmay ee european super league ay la kulmi doonaan tallaabo ka dhan ah marka ay soo baxda natiijada dacwadda ay gudbiyeen guddiga anshaxa ee uefa xiriirkii gooni goosadka ahaa ee european super league waxaa ka baxay kooxaha ac milan inter milan atletic madrid arsenal liverpool manchester united manchester city tottenham iyo chelsea waxaana weli si cad aan uga bixin kooxaha saddexda ee yuventus real madrid iyo barcelona ganaaxa ay saddexda naadi wajihi karaan waxaa ka mid ah in laga mamnuuco ka qaybgalka koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league haddii aysan bedelin mowqifkooda ka hor inta aysan soo bixin natiijada guddiga anshaxa ee uefa kooxaha ay tahay inay baqaan waa real madrid iyo barcelona ma doonaya inaan ka fikiro koob ay ka maqan yihiin laakiin way dhici kartaa ayuu yidhi tebsa gudoomiyaha kooxda barcelona khuwan laborta ayaa toddobaadkan sheegay inaysan jirin raalligelin ay ka bixin doonaan islamarkaana haddii uwefa ay ganaax dul dhigto ay aadi doonaan maxkamadda dhexdhexaadinta isboortiga kooxaha ka baxa xiriirka fashilmay ayaa aqbalay shuruudaha uefa kuwaas oo ah in laga qaado boqolkiiba shan lacagaha ay ka helaan abaalmarinta tartanka qaaradda yurub xilli ciyaareedka iyo inay bixiyaan wadar ahaan shan iyo toban milyan oo yuuro lacagtaas oo lagu tabarici doono caruurta iyo dhallinyarada iyo sidoo kale horumarinta kubadda cagta xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
haddana aan mar kale dib ugu laabanno dhinacii heesaha
ducadoba lagu meel maraayo indhuhu maadinayaan yartu waa magoolo waa misbaax jannaado budcurkii madooba lagu meel maraayo indhuhu maadinayaan ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin miftaaxii wadnahabow mowlahayga siiyo dhigmadowga beerkiyo baygu wada mushaaxdo waa malaayiginantuye miftaaxii wadnahabow mowlahayga siiyo dhigmadowga beerkiyo baygu wada mushaaxdo waa malaa'iginantuye ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo marwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin midigtow kuwaysta hadduu meel xun kaga tegin
guud ahaan idaacaddeenni dhallinyarada maantana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
hablamiiga joogiyo intou muuna leeyahay dumarka magaalada waleemaana oo kale kama muuqanayse intou muuna leeyahay hablamiiga joogiyo intou muuna leeyahay dumarka magaalada waleemaana oo kale kama muuqanayse maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay ruuxay maamushaayo barwadiisa noqotana waxay muhatay laabtiyo muraadkiisa waa helay